barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axad ah shan iyo labaatanka bisha abril ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo marti uu ku yahay wiil dhallinyaro ah oo suugaantiisa dhallinyarada uga wacyigeliya halista cudurada faafa sida covid dheecaan dhaxaa dila ilmaha shubanku dhuuxaaye dhallaankiiyo carruurtuu ku yahay dhiilaha liseede iyagoon hal sano dhaafin buu kumandhameeyaaye bakteriyadana meel laga dhugto iyo hoy dhexdiisaahe gacmahaan la dhiqin weelka aan saxada loo dhowrin wuxuu kuugu dhuuntaa cuntada dhabab la'aaneed cuntada aan la daboolin qasiidooyinkii ramadaanka ayaad sidoo kale maqli doontaan
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
turkiga ayaa si cara leh uga jawaabay aqoonsigii uu shalay madaxweyne biden ku aqoonsaday inuu xasuuq ahaa dilwadareed ay boqortooyadii cusmaaniyiinta u geysatay kumanaan ruux oo armeniyaan ah intii uu socday dagaalkii koowaad ee dunida aqalka cad ee maraykanka ayaa muddo sannado ah ka meermeerayay adeegsiga ereyga xasuuq mar walba oo lasoo gaaro afar iyo labaatanka abril oo ay bulshooyinka armeniyiinta ee qurbaha iyo kuwa gudaha dalka armeniya ku nool ay xusaan dadkii uga dhintay dagaalkii koowaad ee dunida biden ayaase shalay noqday madaxweynihii ugu horreeya ee maraykan ah ee ereyga xasuuq adeegsada taasi ayaa ka dhigtay in maraykanka uu si rasmi ah u aqoonsaday in cusmaaniyiinta ay xasuuq u geysteen dadkii armeniyaanka ahaa ee ku hoos noolaa boqortooyada cusmaaniyiinta wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawluud jaawus olu ayaa si cara leh uga fal celiyay arrintaas isaga oo sheegay inaysan cidno ka aqbali doonin inay ka qaataan casharo ku saabsan taariikhda turkiga wuxuu kaloo sheegay in turkiga uu gebi ahaanba diiday aqoonsiga maraykanka ee qadiyadda xisbiga mucaaridka ugu weyn turkiga oo isna arrintan ka hadlay ayaa go-aanka maraykanka ku tilmaamay qalad weyn dhanka kale armeniya ayaa soo dhoweysay go-aanka maraykanka kuna tilmaamtay cadaalad taariikhi ah
ugu yaraan saddex iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay markii uu dab ka kacay qaybta daryeelka degdeg ah ee coronavirus ee baqhdaad sida ay ilo caafimaad iyo kuwo ammaan ah u sheegeen wakaaladda wararka e f b qaraxa ayaa waxaa sababay cilad ka dhacday qaybta kaydinta aalado oksijiin ah sida ay sheegeen xogaha caafimaadka iyagoo intaa ku daray in dhowr iyo toban qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen dabkaasi fiidiyoyo laga soo duubay oo la dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay dabdamiyaasha oo isku dayaya in ay damiyaan holaca ka baxayay cisbitalka ibnal khaatib ee ku yaala duleedka koonfur barih ee caasimada ciraaq iyadoo bukaanada iyo ehladooda ay isku dayayaan in ay ka cararaan dhismaha saraakiisha amniga gudaha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee dowladda ciraaq in ay badbaadiyeen sagaashan qof oo ka mid ah boqol iyo labaatan bukaan iyo ehladooda oo goobta ku sugnaa laakiin ma aanay sheegin tirada saxda ah ee dhimashada iyo dhaawaca arbacadii ayaa tirada kaysaska covid sagaaliyo toban ay kor u dhaaftay hal milyan gudaha dalka ciraaq iyadoo wasaaradda caafimaadka ay diiwaan gelisay wadar ahaan hal milyan shan iyo labaatan kun laba boqol siddeetan iyo sideed xaaladood oo cudurka ah iyo shan iyo toban kun laba boqol toddoba iyo toban oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee cudurka laga soo sheegay dalkaasi bishii februari ee sanadkii laba kun iyo labaatankii
warkii dunida ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaan waa voice of america washington haatan kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa booramo noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadlaha ah ee hibada iyo hal abuurka oo aad maalinta axadda ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkanna waxay noogu martay barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka abwaan dhallinyaro ah oo magaciisa la yidhaahda axmed cali ibraahim axmed qays oo ka mid a ardayda dhigata kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama abwaan axmed kays wuxuu ugu horreyn inoo sharaxi doonaa gabay ka hadlaya caafimaadka iyo qiimihiisa oo uu kaga qayb galay tartan suugaaneed kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ay u qabatay ardayda barata caafimaadka anigoo axmed kaysa halkan waxaan ka duubayaa gabay ku saabsan caafimaadka jaamacadda camuud ayaan dhigta anigu jaamacadda markaa waxaana laga codsaday gabay lagaga hadlayo caafimaadka xanuunada faafa waxyaabahaas ayaa layidhi suugaantiina ardayda halabuurada ahee jaamacadda ka midkaa gabay ha soo sameeyaan marka gabaygaasi wuxuu ka hadlayaa waxyaabo badan oo bulshada waxna uu ku dhiirigelinaya waxna uu ka ilaalinaya inay ka hortagaan tallaalkaoo kale bulshada uu ku dhiirigelinaya inay qaataan iminka gudniinka fircooniga ahoo kale isagana wuxuu bulshada uuga digayaa inay ka fogaadaan tallaalka halkaa waxaan ka galay tallaalkii baan bulshadii ku dhiirigelinaya inay qaataan talaalku inuu muhiim yahay baad tusaysaa suma ha waxaan tusayaa tallaalka iminka weliba kan karoonaha ee soo baxaya baa ka kow ah ee bulshadu ka didsantahay ay leeyihiin ilaa madaxweynuhu isticmaalo oo isku nudo isticmaali mayno marka tallaalka kaasaa ka lamber kow ah karoonaha marka tallaalkana waxaan ka idhi tallaalku dhaymo maaha iyo dawiyo kaar wax kaa dhima eh difaac dhagaxa weeyaan haddaad dayalsanaysaane haddii loo dhammaystiro ilmaha aan mar laga dhaafin caafimaad wax laga dheefo oo dhexalo weeyaane cudurradan dhallaankeenna helay ee dhowrka kala nooca xiiqdheerta iyo qaaxada iyo dhaxan waxyeellaysa jadeecada durtaba loo dhintiyo dhuunjar gowracato qalal dhinaca naafeeya iyo dhaawac teetana leh dhadhaabkaa cishuu kaaga yahay cudur dhammaantiie dhaqsa uga talal ubadka yaan cudur ku dheeraane waxaan ku dhiirigelinay bulshada inay qaataan talaalka oo ay isticmaalaan oo aanay ka shakiin shubanbiyoodkii baan isagana bulshadu siduu ku faafo iyo waxyaabaha keena iyo sida laysaga daweeyo ayaan kaga hadla shubankaasoo inta badan dadka dhallaanka iyo dadka waaweyn ku dhaca suma ha shubankaasoo caruurta weliba halka sano da-doodu tahay buu aada u laayaa marka dadka waaweyn ee difaacoodu jilicsan yahay ee daciifayna uu laayaa marka isagaan kala hadlayaa oo hooyadiiba aan la hadlayaa leeyahay waxyaabahaasaa keenee ka hortag intaanu kugu iman ubadka kaaga dhicin kahortagaa samee marka waxaan idhi dheecaanbaxaa dila ilmaha shubanku dhuuxaaye dhallaankiiyo caruurtuu ku yahay dhiilaha liseede iyagoon hal sano dhaafin buu kumandhameeyaaye bakteriyadana meel laga dhugto iyo hoy dhexdiisa ahe gacmaha aan la dhiqin weelka aan saxada loo dhowrin waxyaabaha keena shubanka wey gacmaha aan la dhiqin weelka aan saxada loo dhowrin wuxuu kuugu dhuntaa cuntada dhababla'aaneed cuntada aan la daboolin biyaha u dhabba ah aan nadiif loogu dhigin weele haweenow hadduu kaaga dhaco dhowra ubadkiinna waxuu dhaabadoo lagu gartaa dhinac kastaad eegto dheecahaan dareeriya saxaro jilicsan oo dhiigle waa calaamadihiisii calaamadii lagu garanayay xanuunka ee shubanka dhecaan dareeriyo saxaro jilicsan oo dhiig leh ilmahoo durtaba tabar dhiga oo dhumiyo miisaanka matagaan dhammaan iyo haraad dhuunta kala gooya xumad wada dhammaysaana taa way u dheer tahaye intaad dhiro sun iyo siin lahayd daawo dhaqameedka ama dhamac ku gubilayd ilmaha dhuxul intaad saarto waxa dhaama oo kaaga roon sheeka dhalanteedka inaad milan dhansiisaa nafaqa dhowrta noloshiisa waa oo arastii milankan aan sheegayaa inaad milan dhansiisaa nafaqo dhowrta noloshiisa amaad fuudbariis uga dhurtaa dheri adaarkaaga bal ka waran gabadhaan joogin meel magaalo ah oo aan lahayn farmasi ama caafimaadba meel wax laga iibsado taasi fuudkay bariis uga dhuraysaa bariiska ay maalintii karsanayaan ayay uga dhuraysaa ilmaha oo siinaysaa wuxuu dhigmaa oo aras ama waxay samaynaysaa sonkor gabayga way ku jirtaa sonkor bay soo qaadaysaa milix bay ku daraysaa litir biyana way ku daraysaa waa oo aras bay u dhigantaa markay isku qasto labada milixda iyo sonkorta isku qasto ayay oo arasta u dhigmaysaa mar haddaanay meel magaala farmasi aanay joogin mar haddaanay farmasi joogin oo aanay iyadu helayn dee oo aras meelay ka iibsato marka taas iyana ilmihii shubankii ka joojinaya marka inaad waxa dhaama oo kaaga roon sheeka dhalanteedka inaad milan dhansiisaa nafaqa dhowrta noloshiisa ama aad fuudbariis uga dhurtaa dhedi adaarkaaga ama dhiliq sankora milix dhanaan ugu dhex qooshtaay dheecaankii baxay soo noqdaa dhowr kal dabadeede wax dhiggeeda taasoo ilmaha dheelib tira liita inuu dheefta naaskaaga helo laba sano dhow gabadha hooyo kasta waxaan kula talinayaa oo haweenka ka mid ah inay ilmaheeda laba sano naaska u dayso taasaa ilmaha naaska laba sano loo daayo shubanku kuma soo dheereeyo difaaciisa ama immunitigiisa ayaa kordha marka bulshada waxaan leeyahay ka daayacana buudhaha carruurtaad siinaysaan iyo masaasada naaska siiya ayaan leeyahay hooyooyinka soomaaliyeed kula talinaya waxaan marka halkan waxaan kaga sii hadloo kale gudniinkii fircooniga ah waa ka ugu daran ee dhibaatada ugu badan in ugu haya haweenkeenna ku haya haweenkeennuna waa lafdhabarta nolosheenna kama maaranna haweenkeenna
marka waxaad kaga hadlaysay dhibaatooyinka uu leeyahay iyo caafimaad darrada uu keeno haweenka soomaaliyeed ee inta badan lagu sameeyo gudniinka fircooniga ha waan uga digayey markuu koobaad waan uga digayey waxaan leeyahay waxani ma aha horta dhaqan islaam ee waa caado meel xun ka timi talabaadna waxaan leeyahay dhibaatooyinku keenaan kaga hadlayey haweenka in laga joojiyo oo la cidhib tira gudniinka fircooniga ah oo wadaadadu ka hadlaan oo madaxweynuhu ka hadlo cid kastaa ka hadasho ayaan gabaygan ugu soo daray waxaan isna idhi waxaan dhaqan awoo moodnay iyo caado lagu dhaato oo aan qur-aankeennu dhigin dhihin rasuulkiina sala allahu calayhi wasalam dadkeennuna intaa ku dhaqmayoo dhiilaba u haysan oo fircoonnadii dhalan rogmay iyo duula laga dheegtay midkan sharaf dhantaalka ah ee gudniin dhaba la moodaayo waa dhaawaca halisee gabdhaha yaan wax loo dhibine inay dhimato inay dhiig baxdo oo geeri ku dhowaato tala uma dhaxayso naf way kala dhaqaaqeene ka dheeraada ka dheeraada soomaaliyey dhaqan xun weeyaan halkaa waxaan kaga sii hadlay waa qodobkii ugu dambeeyey haweenka
haweenka markaa waxaad ka hadlaysaa qiimaha ay leeyihiin iyo bulshada kaalinta ay kaga jiraan sooma
ha dabcan waxaan kaga hadlayaa haweenku doorka muhiimka ah ee ay nolosheenna ku leeyihiin waa hooyadii waa xaaskii hadday walaal tahay xitaa gabadha walaashaay way ka naxariis badan tahay walaalka dhan kastooad ka egta haweenku waa lafdhabarta nolosha iyo asaaska nolosha la-aantoodna waxba maynaan noqoneen heerna maynaan gaadheen marka halkan waxaan ku yara xusay haweenka bulshadeenna baryahana waxaa soo baxaysa oo aan qodobkaa u soo qaatay in haweenkii la laynayo oo aad maqlaysa ninbaa gabadhiisii dilay facebook haddaad gashay iminka waxaad arkaysaa biil kasta intaasoo dumarahoo raggoodii laayey waa ragowniyo sidan isugu dhaama waxaa soo baxay rag hadeer sirinkan raggii xumaynaya soomaaliyeed ragga soomaaliyeed sidan may ahaan jirin dumarka soomaaliyeedna may layn jirin way ixtiraami jireen dhaqankan soo baxay anigu waan garan waayey baryahan in haweenkii la laayo cidina aanay ka hadlin waa nin kastoo gabadh dila waa in tiirka lagu soo xidho aan xukunba lala sugin halkaa lagu toogto maalinta haddaynu saa u dhaqanana waa sida ugu wanaagsan maxaad ka tihi markaa dhinaca suugaanta markaad ku sifaynaysay qiimaha haweenka iyo doorka ay ku leeyihiin bulshada soomaaliya waxaan ka idhi haweenku haweenkuna bulshada wow lafdhabar udubdhexaadkii aqalka halkee laga taagaa aqalka udubdhexaadka ayaa xooggiisa oo dhan haya macnaha waxaan ku mitaalay inay kaga jiraan bulshada lafdhabarta ama udubdhexaadka haweenkuna bulshada waa u lafdhabar udubdhexaadkii dhaaxaa dhabtood lagu gamcooy dhaxan tabiyeen dhaaxay dharaariyo habeen dhaanka furayeene dhaaxay dhismaha qoyska iyo ubadka dhowreene dhaaxay dab iyo dheri xigeen dhammacdu saarnayde dhaaxay dhanaanno iyo hawd xoolo dhaqayeene dhaaxay rag dhaqankood noqdeen xilaha dhaareede war ma dumarkii aynu ku dhaadan jirnay ee ku dhaaran jirnay baa maanta raggii hore waxay odhan jireen raggan dambe iyo raggii hore way kala duwan yihin xilahay wuxuu xilahay ku furan yahay way odhan jireen gabadhiisa waaba ninku ku dhaaran jiray waana ku dhaadan jiray iminkana waxaad maqlaysaa nin gabadhiisii dilaya afar iyo labaatanka saac oo dhacdo mar kasta dhacaysa dhaaxay rag dhaqankood noqdeen xilaha dhaareede dhaaxaan dhankoodii walee looga soo dhicini dhaaxay dhitada noo dhigeen dheefta nololeede dhaaxay dharkeen iyo maryaha gogosha dhiibsheene dhaaxay raggoo wada dhanqalan hawla dhereersheene kol haddaan abaalkay dhigteen cidi dhowaynaynin waa inay dhaqaalayn helaan loo dhammaystiraye markay uurka dheeliga la tahay ama sidkeed dhowyey waa markay ugu nugushahay haweenaydu markay uurka leedahay xanaanayn bay u baahan tahay ninkeeda xanaanayn bay uga baahan tahay xataa bulshada waxay uga baahan tahay xanaanayn daryeel caafimaad bay u baahan tahay oo uga baahan tahay mchyo heegana bay u baahan yihin oo afar labaatan ka saac garab taagan markay uurka dheeliga la tahay ama sidkee dhawyey waa in dhiigbixiya laga jiraa waxa dhantaalaya oo emsihajyadu ay dhibtaan amase dhowraane haddaan dhuxul ku soo daro halkaa waxaan kaga yara hadlay markaa niyo waxaad moodaa dhir heerbala inay nagu soo dadatay oo dhoos aan lahayn oo had iyo jeer lagu iibinayo meelahaas oo loodhan tani babaasirta loo isticmaala hergeysa iminka meelaha heerbalka lagu iibiyo jaynaha ayay ka imanayaan jayna ugu badan weliba burco waabay qabsadeenba hergeysana way ku bateen iminka waa tan laga bilaabay iyadana waa xarumaha dawadhaqameedka aan ahayn dawdii caadiga ahayd haa waa dawadhaqameed markaa maxaad ka tidhi markaad suugaan ku cabirtay ead ku tilmaantay caadooyinka noocaas ee iminka kusoo badanaya magaalooyinkii somalilan burco hargeysa iyo booramaba iyadana waxaan ka idhi haddaan dhuxul ku soo daro xildii dhoobe lagu qooyey ama aan sakeel dhiiga iyo uuska kugu dhoobo iyaguna waxaa jira dad wadaada sheegto oo yidhahdo jin baanu saarnaayo uuskay marinayaan qofkii waxay marinayaan oo kale uuskii waxay marinayaan dhiiggii intay neefqaan ayaa qofkii lagu dhoobaya haddaan dhuxul ku soo daro xildii dhoobe lagu qooyey ama aan sakeel dhiiga iyo uuska kugu dhoobo dhudhummada qardhaas laga lulaa way iska dhalanteede dhaymama u noqdaan ruux ka jaban dhabarka taagiisa ma dhaqaajiyaan talow misena madax dhalfiifoobay haddaan dhaho ilmuhu waa dhalool cidinayay dhowrin aan dhaho cuntada dheefta qaar waa in laga dhowro shaashana ka dhowr oo kollaba aqalka yuu dhaafin ma waxbaan u dhimay oo ilmaha dhaawac ugu geystay mise waan dhaqaaleeyey oo waa dhismihii korinta khiyaaligan dhab loo haysto iyo hawisdhalanteedkan dhan kastood ka eegtana haddana dhiila deriskeeda dhibaatuu ku yahay caafimaad dhiiriyaa cudure ka dheeraada ka dheeraada soomaaliya dhaqan xun weeyaan intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa abwaan axmed cali ibraahim oo loo yaqaana axmed qays oo ka mid a ardayda wax ka barata kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama waxaanu ku soo qaadanay suugaanta uu hal abuuray abwaanku ee uu ka tiriyey dhanka ilaalinta caafimaadka iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame idiinna soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaarayo haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la cayaaray waxaa ka mid ahaa kii ay isaga horyimaadeen kooxaha liverpool iyo newcastle united kulankan oo ka dhacay garoonka anfield ee kooxda liverpool ayaa labada kooxood ay isla dhaaf waayeen barbaro gool iyo gool ah iyadoo kooxda liverpool la horumartay goolka uu dhaliyey ciyaaryahankooda maxamed saalax halka kooxda newcastle united uu usoo berbereeyey ciyaaryahan willow sidaasna kooxda liverpool xalay ay taako kala kulantay kooxdii u martisay ee newcastle united kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay gool iyo waxba kaga badisay kooxda westham united oo isku haysteen kala horeynta kaalinta afraad ee horyaalka premier leaga chelsea ayaana sidaasi ku xaqiiqsatay inay galaan kaalinta afraad iyagoo saddex dhibcood ka saramaray kooxdii ay goolkii waxba kaga badiyeen ee westham united goolka kooxda chelsea ayaa kulankaasi waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda werner kooxda westham ayaana isku dayday inay iska soo gudaan laakiin mid ka mid a ciyaartoydeeda oo lagu magacaabo falbuena ayaa calaamadda casaanka ah la siiyey kadib markii uu taaka geliyey ciyaaryahan jalwel oo u ciyaara kooxda chelsea kooxda shivil unitedna waxa ay gooli waxba uga badisay kooxda kale ee braton albion kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi premier leaga ayaa caawa la cayaarayaa kooxda wolves ayaa martigelinaysa banley leeds united iyo manchester united ayaa isku aadan halka kulanka u dambeeya ee kulamada caawa dhacayana uu dhex marayo kooxaha stanvilla iyo westbrom albion dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siracaaga ee kubadda cagta ayaa xalay la cayaaray iyadoo kooxda janowa ay laba gool iyo waxba uga badisay kooxda specia barma oo gurigeeda joogtana waxaa saddex iyo afar uga badisay kooxda corotona sisolo waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda samdoria kulamada kale ee caawa la ciyaaraya ee ka tirsan horyaalka talyaaniga ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha benefeto iyo udanesa fiorentina waxa ay la ciyaareysaa yuventus inter milan oo horyaalkaasi hogaaminaysa waxa ay ku aadan tahay hallas verona kaalyari iyo roma ayaa madaxa isgelin doona halka kulanka u dambeeya kulamada caawa dhacaya ee horyaalkaasi ra-aaga uu dhex marayo kooxaha atlanta iyo bolonya dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalkaasi laliga ayaa xalay la ciyaaray kooxda elja ayaa hal iyo eber oga badisay kooxda levante viladolid iyo kadis oo wada ciyaaray hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen valenziana waxa ay hal iyo hal ku kala baxeen kooxda deportiva alves kooxda real madrid oo difaacanaysa horyaalkaasi laligana waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda real batis kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi laliga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda hawaaska ayaa soo dhoweyn doonta getaaf vilareal iyo barcelona ayaa fooda isgelinaya saltavigo iyo asasuna ayaa isku aadan sevilla waxa ay martigelinaysaa garanada kulanka u dambeeya kulamada caawa dhacaya ee laligana waxa uu dhex marayaa kooxaha atlantico madrid iyo atlantico bilbao dhinaca kale qaaradda yurub ayaa toddobaadkan waxaa si weyn looga hadalhayay sheekada ku saabsan aasaaska koob loogu magacdaray uefa super league kaasoo ay horboodayeen qaar ka mid a kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub tartankan oo ay siixeen in ka badan toban kooxood oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn qaaradda yurub ayaa markii dambe waxaa isaga baxay ilaa sagaal kooxood waxaana ku soo haray saddex kooxood oo keliya haddaba muxuu yahay hadafka laga leeyahay in la aasaaso koobka uefa nations league ayaan weydiiyey nuur xasan nuur oo si dhow ula socday wararka ku saabsan tartankaasi waa mahadsan tahay samakaab ee hadafka ugu weyn ee laga lahaa aas-aaska tartanka loogu magac daray eurubian super league ee loo soo gaabiyey e s l waxay ahayd hadaf dhaqaale sida ku cad heshiiska ay kooxahani galeen waxa ay tigsanayeen balaayiin yuuro inay soo xareeyaan sanad walba waxaana qootada kusoo aadi lahayd koox kasta laba iyo tobanka kooxood ee heshiiska ku ahaa ee aas-aasayaasha tartankaasi ahaa ay ahayd sanad walba ilaa iyo saddex boqol iyo konton milyan oo yuuro taas oo aada uga badan lacagaha ay ka heli lahaayeen ama ay ka helaan kooxaha soo gaara dhammaadka tartanka uefa champions league ama europa league marka hadafka waa hadaf dhaqaale ee kooxaha ku midoobeen waxay ahaayeen laba iyo toban kooxood oo lix ka mid ah ay yihiin kooxo ingiriis ah inkastoo ay ka baxeen kuwaasoo kale ahaa manchester united manchester city liverpool chelsea tottenham iyo arsenal laba koox oo saddex koox oo spain ah oo ah atletico madrid real madrid iyo barcelona iyo saddex koox oo talyaani ah oo kale ahaa ac milan inter milan iyo juventus marka waxaa ka baxay sagaal ka mid ah oo si rasmi ah ugu dhawaaqay marka laga reebay saddex koox oo kale ah real madrid barcelona iyo yuventus oo aanan weli ku dhawaaqin inkastoo yuva uu guddoomiyahoodu sheegay in uu u muuqdo in tartankaasi uu sii dhammaanayo laakiin weli war rasmi ah lagama hayo marka hadafka waxa uu ahaa hadaf dhaqaale waa gartay nuur tartankan ee uefa super league waxaa la sheegay inuu dhaawac ku yahay koobka horaalada yurub ee uefa champions league haddii uu qabsoomo marka aasaaska tartankan yaa horboodaya waxaa horboodaya real madrid ninka madaxda ka ah iyo gudoomiyaha yuventus marka isku soo duub waxaan dhihi karnaa real madrid iyo yuventus ayaa aabo u ahaa kooxaha aas-aasay tartankan iyaga ayaa soo karkariyey waxaana madax loogaga dhigay gudoomiyaha real madrid valorentino perez kaas oo ilaa iyo hadda ku taagan mowqifkiisii ahaa in aanu ka tanasulin aas-aaska tartankaasi agneli oo isna madax u ah yuventus ayaa gudoomiye ku-xigeen u ahaa marka kooxaha kale sida barcelona iyo manchester united iyo milan waxa ay ahaayeen kuwo ku daba feelsan labadaasi kooxood marka waxaan dhihi karnaa ninkani beres waxaba uu cabdiqaadirow uu shalay sheegay in aysan ka bixi karin kooxaha sagaalka ah ee hadda ku dhawaaqay ama toddobaadkii aan kasoo gudbin ku dhawaaqay inay ka laabteen sababtoo ah buu yidhi heshiis ayaa jiray ama qandaraas kaas oo dhigaya in kooxna aysan ka laabi karin marka waanu ogaan doonaa maalmaha soo socda marka waxaan intaas ku dari karnaa in tartankaasi oo ka go-sanaa ama maaragtay u muuqday mid fallaaga ku ah tartamada xiriirada yurub iyo kan fifa in maaragtay uu walaac badan ka dhex abuuray kubadda cagta yurub oo dhan fawdo sboorti ayaa todobaadka lasoo dhaafay ay gudaha maaragtay lugaha la gashay yurub oo dhan waxaana markaasi aada u cambaareeyey dhammaan madaxda xiriirada kubadda cagta yurub kan yurub ay ku midaysan tahay ay ueva loo soo gaabiyo iyo kan fifa waxaana ay ugu goodiyeen in ay maaragtay ciqaab adag dul dhigi doonaan laakiin axadda lasoo dhaafay oo lagu dhawaaqay muddo kadib muddo sideed iyo afartan saacado gudahood ah ayuu tartanku kala dhantaalmay oo ay kooxo badan isaga baxeen waa mahadsantahay nuur intaasaan ku dhaafno ee uefa super league aan u wareegno ee dalka ingiriiska kooxdii weyneed ee liverpool oo sanadkii hore awoodda lahayd sanadkan waxay u muuqataa mid hoos u dhacday kaalinta lixaad ay kaga jiraan waxay dhibaato ku qabaan sanadkan inay usoo baxaan ee koobka horyaalada yurub marka kooxdan halkee laga haystaa maxaa keenay hoos u dhaca intaas la eg cabduqaadir oo liverpool haddii aan fiirino liverpool waxaan ogeyn labada kun sagaaliyo tobankii inay ku guuleysteen koobka champions leaga ee horyaalada yurub weliba si wanaagsan iyaga oo uu u qaaday guud ahaan intii tartankaas uu socdana u ciyaaray sidoo kale soddon sano kadib ayay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku guuleysteen horyaalka premier league ingiriiska cidna ma filayn ama qofna isma dhexayn liverpool ayaa sanadkan hoos u dhacaan aadka u liita ku dhici doonta marka waxaa loo tiirinayaa oo loo aaneynayaa dhibaatadaasi soo gaartay liverpool xilli ciyaareedkan aan hadda ku jirnay ee gabagabada ah dhowr laacib oo ka dhaawacantay gaar ahaan kuwii difaaca sida aan ognahayna dadka sida aadka uga faallooda ciyaaraha ama yaqaana waxa ay sheegaan kooxda muhiimadda ama halbowlaha koox walba inay tahay difaaca kooxda difaaceedu uu wanaagsan yahay ayaa mar walba ku guuleysatay horyaalada kubadda cagta marka kabtankooda ayaan tusaale kasoo qaadan karnaa oo muddo ku dhowaad toban bilood ama sanad ah hadda ka maqan kubadda cagta waa findike marka liverpool dadka taageere waxay leeyihiin tababaraha iyo maamulka ayaa eedaasi leh sababtoo ah waxa ay isku hadlayeen oo keliya ilaa iyo saddex iyo toban ciyaartooy oo muhim u ah halkii laga rabay inay sida manchester city oo kale ay abuuraan ilaa iyo afar iyo labaatan ciyaartooy oo isu dhigma oo midba midka kale uusan ka liidan marka liverpool xaalka uu ku cun yahay waxaana ay qarka u saaran tahay in sanadka dambe aysan ka ciyaarin champions league maxaa yeelay waxay ku jirtaa kaalinta lixaad hadda umana muuqato inay la tartami karto shanta kulan ee hadda harsan kooxaha safka hore ku jira mahadsanid nuur bukhaari dhegaystayaal xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
aada ayuu u mahadsan yahay samakaab haatanna aanu aadno qasiidooyinkii ramadaanka
guud ahaan idaacaddii dhallinyarada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa intaasi ku eg intaan mar kale ismaqlayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aac